habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo aaxada ah bisha abrilna waa soddon sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya jaamac buulle jaamaac iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidmana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maamulka dawliga ah iyo danaha iskhilaafsan in lala xiriiro dawladaha shisheeye ama lala yeesho cilaaqo waa wax aad iyo aad u fiican oo waddan kastana uu rajayna laakiin cilaaqada aad rabta tee waay waayo su-aasha mar haddii ay tahay cilaaqo mid madaxa lagaagaga istaagan yahay oo go-aanka gaaraayo dan cilaaqadaas mid fiican ma aha
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha amley iyo bud lama gaari karo hadda oogada ee aniga iyo faraska aad ogayd aamikaar lagadiye ili aragtay bahalkaa dishay aladka keeneen qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday inuu soo saarayo toddobaadyada soo socda go'aan ballaaran oo ku saabsan heshiiskii isbeddelka cimilada dunida ee ka dhacay magaalada baris madaxweynaha ayaa hadal u jeediyey ilaa iyo toban kun oo qof oo ku sugan gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka isagoo u dabaaldegayay boqolkii maalmood ee ugu horreeyey ee uu xilka hayo waxaa goobtaasi ku soo dhoweeyey taageerayaashiisa oo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin maraykanka maraykanka maraykanka markii uu hadalka bilaabay madaxweyne trump waxaa goobta laga saaray qof mudaharaad samaynayay isagoo madaxweynuhuna uu yiri meesha ka saara halka taageerayaashiisuna ay mar kale u sacabatumeen warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in saciid kremiyani oo u dhashay dalka iiraan ahaana mulkiilaha telefishinka afka dheer ee ku baxa luqadda faarsiga iyo nin la socday lagu toogtay magaalada istanbul ee dalkaasi saciid kremiyan waxa uu lahaa telefishinka g m t v halka ninka kale ee la socdayna lagu sheegay ganacsada ay shirkad ahaayeen telefishinkan oo ay xaruntiisu tahay dubay ayaa turjuma barnaamijyada taxanaha ee shookooyinka turkiga iyo madadaalada kaleba islamarkaasna ka baahiya dalka iiraan iyo bulshada kale ee luqadaha faarsiga ku hadashaba labada nin ayaa lagu toogtay dariiq ku yaalla magaalada istanbul ilaa iyo haddana ciidanka amniga ma shaacinin sababta dilkooda dowladda iiraan ayaa telefishinkan iyo kuwa la midka ah ee dhanka dayax gacmeedka laga qabsado daawashadooda aada ugu kacsanayd iyada oo ku eedeynaysay inay faafeeyaan dhaqamada reer galbeedka warbaahinta iiraan ayaa shaacisay in saciid kirmiyaan la xukumay isaga oo aan goobjoog ahayn kadib markii lagu eedeeyey faafinta been abuur ka dhan ah dowladda islaamka ee iiraan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka filibiina si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista kuuriyada waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi kadib markii labada madaxweyne ay khadka taleefonka ku wada hadleen maalinimadii sabtida ayaa war ka soo baxay aqalka cad ee dalkan maraykanka lagu sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hogaamiye kaga wada xaajoonayeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan ammaanka gobolka koonfur bari eeshiya ee la xiriirta ammaanka gobolkaasi oo ay ku jirto khataraha ay samaynayso kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaa gelinkii hore ee maalintii sabtida caasimadda pyongyang ka tijaabisay gantaalaha caagga ah xukuumadaha washington iyo siyolla ayaa sheegay in tijaabada ay ahayd mid aan guulaysan laakiin ay jirtay cambaareen baahsan oo kaga timid caalamka maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi iyo xubin kale oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda oo lagu magacaabo xasan samatar cali qoraalka ka soo baxay maxkamadda oo lagu socodsiiyey taliska booliska ee gobolka banaadir islamarkaasna la ogeysiiyey xeer ilaaliyaha ayaa waxaa faahfaahina aan laga bixinin eedaha loo soo jeedinayo agaasimihii hore ee warfaafinta ilo lagu kalsoonaan karo ayaa v o eda u xaqiijiyey jirkaad jiritaanka warqadan hase ahaatee faahfaahin intaas ka baxsan lama bixinin bilowgii bishan abriil ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar yariisow uu shaqada si ku meel gaara uga joojiyey agaasimaha cabdirasaaq bahlaawi
meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada caweysinimo ee laanta afka soomaaliga v o a washington ayay si toosa idinkaga imaaneysaa ururka saxafiyiinta soomaalida ayaa soo dhoweeyey tallaabo ay shalay qaaday dowladda soomaaliya oo ay ku sheegtay in ay dib u eegis lagu samayn doono xeerkii saxaafadda ee uu sanad ka hor ansixiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud kaas oo saxafiyiinta ay qodobada qaarkood walaac ka muujiyeen haddaba waa kuwee qodobada ugu waaweyn ee saxafiyiintaasi ay saluugsan yihiin haaruun macruuf ayaa khadka teleefonka ee muqdisho kula xiriiray xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaalida maxamed ibraahim macalimo ugu horeyna waxa uu weydiiyey qodobada ay saxafiyiintu diidan yihiin kuwa ay yihiin runtii qodobo ku jira xeerkan saxaafadda ayaan ka cabanaynay haddaan qaar ka mida kuu xuso waxaa ka mida waxaa ku jira in qofku uu haysto shahaado heer jaamacadeed qofka socodsiga noqonaya oo weliba shacaafadda ah inuu barto marka waad garan kartaa dunida horumartay xitaa qofku hadduu cilmi kala barto juqraafi barto ama barto taariikh iyo wax kale oo lamid ah inuu noqon karo sacadsiyo caafimaad barto iyo hadduu geologiya barto wuu noqon karaa weriye qofka hadduuba wax bartay marka in lagu xiro shahaado jaamacadeed islamarkaana saxaafadda ay noqoto xoogaa way ku culus tahay soomaaliya marka loo fiiriyo weli dagaal dheer ka soo baxday laakiin waa dhiirigelinayna in wariyaashu ay wax bartaan sidoo kale waxaa jira ganaac fara badan oo ku qoran maaragtay dadka marka ay qof tacdiye ka dhaco ama maaragtay xadgudub uu sameeyo oo markaa maxkamad ay ku caddayso ganaacyada meesha lagu qoray iyo wariyaasha soomaaliyeed aan ognahay xaaladda ay ku shaqeeyaan mushaarikoodu uu maaragtay aada ku yiryaho weli aada moodo inay yihiin dadka soomaaliya ugu mushaharka yar in haddana la yidhahdo ganax intaan la eeg runtii waxay ku noqonaysaa wariyaha dhibaato aada u weyn waxay ka mid tahay qodobada aan jeclaan lahayn in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo waxaa kaloo jira oo aada maaragtay culays u ah in la yiri isha wararka aad ka helayso ama sooska waxa la yidhaahdo hala caddeeyo oo hala hala bandhigo haddii maxkamad ay ku weydiiso marka wadankiina waad garan kartaa wadan dagaal sokeye ka soo baxay weli maxkamadihii iyo xeerkii iskuma toosna marka waxay noqonaysaa in saxaafaddu ay iska aamusto oo shaqadii ay qaban lahayd ay gabto oo cabsi marka ay ay soo wajahdo marka qodobkaasna wuxuu ka mid yahay qodobada aan doonayno in wax kabedel lagu sameeyo iyo waxaa kaloo jira qodobo kale oo aan doonayno inaan kala tashanno dad sharci yaqaano ah waxaa shalay kulankeeni ugu horreeyey socodyiin ka socota warbaahinta madaxa banaan iyo wasiirkaan kulanay waxaana rajaynayaa kulankan kulanka xigo saftiga soo socdaan u ballanay soo saarno qodobadaasi markaan kala tashano dadka sharci yaqaanada ah iyo sidoo kale wariyaasha soomaaliyeed kadibna halkaa aan ka ambaqaadno
wax dhibaato ah oo suxufiyiinta uga yimid sharcigii la saxeexay sanadkii hore ma jira runtii aada iyo aada sharcigan sidiisaba horta mushkiladu waxay ahayd waa la dhaqan geliyey madaxweynuhu waa saxeexay laakiin waxaad moodaa inaan sharcigaasi xitaa saxaafadii la barin dadkii lagu wacyigelinin oo xitaa qaarkood hadda haddaad kala hadasho dad badan oo warbaahin gacanta ku haya inay uun maqleen in xeerkaas la saxeexay waa jiraa oo dhegto ay ka maqleen laakiin in qodob qodob ay u eg yihiin iyo waxa qabanaya waxay u baahan yihiin in lagu tacliimiyo wariyaasha la hirgeliyo waxaad moodaa in meel la ysaga tuuray lafteeda oo dhaqangelintiisa aan maaragtay micno badan la siin hadday aan lahayd dhinaca dowladda lafteeda iyo dhinaca saxaafadda madaxa banaan intuba sababtoo ah sharciga haddii maaragtay la isku raaco kan hadda anagu qodobaanba ka cabanayna haddii la isku raaco micnaheedu waxay tahay in la hirgeliyo si saxaafaddu ay u noqoto mid mas-uuliyaddeeda qaadata had iyo jeer waa garta marka qodobada in wax laga bedelo oo baarlamaanka ay marto madaxweynahana ay u timaado rajadiin intee bay leegta inay taasi suurto gasho
aada iyo aada kulley waxaan rajaynaynaa in kulley kulankii ugu horreeyay wasiirku markaan la qaadanay wuxuu noo ballan qaaday in uu arrintaasi naga aqbali doono oo waatan kulankii ugu horreeyay aan yeelanay waxaana rajaynaynaa in baarlamaanka la horgeeyo oo guddi baarlamaanka hadda waxaa jira cusube la magacaabay uu madax u yahay khaalid macow nin la yidhaahdo khaalid macown waxa uu ahaa nin macallinka ahaan jiray kuliyadii saxaafadda soomaaliya ee islamarkaana waa nin qoraa ah oo aad badan wax badan ka yaqaana saxaafadda marka maadaama guddigaas isaga uu hogaaminayo annaga lafteennu waa la kulanay laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu si rasmi ay ugeyn doonto xeerkaasi islamarkaana baarlamaanku uu ka doodi doono islamarkaana la marsiin doono ayaan rajo weyn ka qabnaa inkastoo hadda waktiguu kusoo beegma ay tahay wakti yaro xasaasi oo sababtoo ah wakti yaro maaragtay mashquulku uu yar yahay oo sababtoo ah baarlamaanka soomaaliya shalay ayaa la xiray kalfadhigiisa koowaad laba bilood ayuu isku soo noqonaya marka intaa laga gaarayo waa intaan kasii munaaqashoonayna marka baarlamaanka ugu horeysa ee uu isku soo noqdo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi ay noqdaan kuwa miiska saaran sharciyada dib loo eedeeyana uu galo islamarkaana saxaafadda iyo guud ahaan iyo dowladdu iyo cid walbaba sharci ay raalli ka wada yihiin oo lagu wada dhaqmayo inuu halkaa ka soo baxo dhibaatada ugu weyn ee hadda suxufiyiinta haysataa waa midda amniga weerarada loo geysanayo suxufiyiinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka weeraraya suxufiyiinta badan ee la dilayna dadka dilay weli way maqan yihiin maxaa dowladda isla meel dhigteen arrintaas aada iyo aad waa waxyaabaha hadda aan dowladdan cusub markii aan kulamada gaarka la yeelanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kala horay labadaba waxaan kala hadalnay waxay ahayd arrinta ammaanka wariyaasha iyo suxufiyiinta suxufiyiintu maaha dad hubaysan had iyo jeer magaaladay joogaan waana dad ummadda u shaqeeya maaha dad maaragtay dan gaaraya siyaasad ku lugle oo ka shaqeeya marka maadaama ay dhibaatooyin fara badan sanadihii lasoo dhaafay ay aada suxufiyiintu kamid ahaayeen dadka la bartilmaameedsado waxaan dhinacyada oo dhan marka hore ugu baaqnay in in ay ixtiraamaan xuriyatul qowlka iyo in saxaafadda dadka rayidka ah ee aan waxba maaragtay ummadda dibka ku haynin in la ixtiraamo ammaankooda sidoo kalena dowladdu maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay arrinta ammaanka wariyaasha deegaanada ay maamulaan oo dhan inay ogaadaan sababtoo ah meelaha hadda dadka lagu dilaayo waxaa kamid ah muqdisha ugu badan waana waa meel ay dowladdu si buuxda gacanta ugu hayso marka waa in iyadu ay qaadataa mas-uuliyadda ammaanka qof kasta muwaadin ahba guud ahaan mas-uuli ayaa ka saaran dowladda laakiin si gaara saxaafadda maadaama ay bartilmaameed u ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay weliba sanadkan waxaa soo kordhay sidaad ka warqabto in xataa wariyaal afduub loo geystay oo maaragtay la watay waana wax nagu cusub marka weli dhibaatadii way jirtaa xarigi waa uu sii socdaa waxaasoo dhanna waxay yihiin waxyaabaha la doonayo in xeerkan haddii la isku raaco uu meeleeyo oo uu maaragtay xalliyo
kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu waramayey haarun macruuf oo washington jooga ad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac buulo jaamac oo stuudiyaha ila fadhiya
dhegeystayaal kulanti wanaagsan mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba axadda hadahayoo kale aad laanta afka soomaaliga v o a kala socotaan haddii eebaha awoodda la idmo sidii aan horey idinkugu ballanqaadnay toddobaadkii hore qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay danaha iskhilaafsan ama conflict of interest waxa afka qalaad lagu yidhaahdo waxaa noo marti ah barnaamijkana nagala qaybgalayo aqoon-yahan abuukar carmaan oo horey u ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka abuukar carmaan ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga bismilah asalaamu calaykum jaamac waa ku salaame waa dhowa calaykum asalaam waraxma ugu horeyn bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa maamulka dowliga ah iyo danaha iskhilaafsan marka laga hadlayo maxaa loola jeedaa a bismillah danaha danaha iskhilaafsan marna waxay ka mid tahay waxaa loo yaqaano musuqmaansuqa ama corruptionka marna waxa waaye furihii musuqmaansuqa oo weli ma gaarin laakiin furo un wakti un xajisayo ama wakti un celinayo waayo mar dhow ay ku qasbanaanayan dadkii oo conflictka qabay ama danahaas iskhilaafsan gacanta loo geliyey marka maxaan ugala jeedaa midda koowaad waxa waaye kasoo qabo aniga waxaan ahay qof ganacsade masalan waxa dan iyo ugu jirto masalan kasoo qabo in qaabka ay hadda wax u socdaan oo kale u socdaan haddii aad xilli ii dhiibayso arrintaas waa in miiska lasoo saara laga wada hadlo haddii iyadoo la og yahay la ii dhiido xilka oo la og yahay inaan kasoo horjeedo in oo masalan dadka cashuuro laga qaaday waxsa wax lamida masalan den waa furihii aan hadda kuu sheegayay oo weli musuq maasuqi ma gaarin ilan weli waa lawada ogyahay waxaan ahaa oo ish waa la igu wada hayaa laakiin un waa waa yani dhinaca aan u danaynayo waa iska caddahay mar walba waxaan ishortaagayaa ama shuruucdii ama qawaaniintii oo la la ansixin lahaa ama markaas kasoo horjeedo ama dantayda ilaashanayo marka ay musuq maasuqiyo toos ah ay noqonayso danahan iskhilaafsan waa marka aniga aan ka been sheego masalan dankii gaarka ahay oo aan watay aniga kii maslaxadii gaarka ah oo markii interviewga laiga qaadayo ama shaqada la ii la iga wareysanayo for example waxaad kasoo shaqaysay backgroundkaaga wax yar nooga sheeg inteed ka timid wixii oo dhan waxaan beenan ka sheegay oo ma sheegin dhinacyadii oo muhiimka ahaa oo u caddayn lahaa qofka kale oo markaas shaqada isiin lahaa inay waxaan iskhilaafsan yihiin amaba ay tahay danahan iskhilaafsan marka annaga dhaqan ahaan waxaad moodaa xoogaa arrintaas aadaan u sahashanaa waa tahay waan u imaanaynaa sidaan u sahashano bal arrintaa waxaan wax nooga taabataa waddamada soo koraya iyo kuwa dib u dhacay ee soomaaliya ay ka mid tahay sidee baa arrintaasi ay uga jirtaa waddamada soo koray oo dhan horta waxay ka mid ka wada yihiin yani dhammaantood isku qaab ula dhaqmaan marka qofka xil loo dhiibayo iyagaas ka horna sideedaba diinteenana qabto runtii in qofkii bini aadanka ahaayoo loo dhiibayo mas-uuliyada horta backgroundkiisa lasoo lasoo wareysto dadka yaqiinan laga wareysto muxuu soo qabtay muxuu qaban karaa maxaa isdiidan maxaa is ogol sidaad og tahayba yani diinta haddaan waxyar ka yar ah oo kaleeto nabigeena caleyhi salaatu wasalaam lababa laba midba waa baneeyey laba marba waa baneeyey in oo qofka bini aadanka wixii laga ogyahay masalan anigaa saaxiibkay xil loo dhiibi rabaayo kale dawladdii soo wacatay waxay tiri saaxiibkaa ka waran moogta haddii aan saaxiibkay meelo yani meelo xunxun ama arrimo yar yar oo mataqaanaa tashwiish oo aan ka ogahay dabeicadiisa inaan toos ugaga hadlo waa in toos u sheego markaas waxa waaye xan ma aha heraashiiska hadal ma aha waxaan waxa waa danti guud miiskaad soo saaraysaa markaas markay laba qofood business isla gelaysa nabiga caleyhi salatu salaam waa baneeyey qof hadduu qofka kale kaa wareysto ku yihaaho shaksigan maxaad ka taqaanaa inaad wixii oo dhan soo texdo sidoo kale markii guur uu qofka raadsanayo markii lagu yimaado lagu yihah hebelaa waa hebelaayo raadsanayo annagan reerkian ka mid nahay maxaa ka taqaanaa hebel oo saaxiibka ah ama ad taqaano ama walaalkaaba xaqi inaad ka sheegto miiska soo wada saarto wa marka waxaad moodaa dawladahan horumaray iyagiiaba waxaad moodaa mararka qaarkood islaamkii wuxuuna bara diinta islaamka waxayna baraysay iyagaasba inay ku dhaqmaan mogta bcaus waxay aada u xaqiijiyaan qofkan backgroundkiisa muxuu hore usoo qabto khalfiyaadkii ku qabta danaha isdiidanoo hore mataqaanaa kasoo danaysay maxay tahay ma jiraan waxyaalo isaga si gaar ugu danayn kara hadhow hadii oo mas-uuliyaddan loo dhiibo waxaas oo dhan iska wareysanaan qofkaan masalan misaal yar quick ah haddaan kursii masalan qofaa deemo badan ku jiro oo kale kasoo qabo sidii soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya soo ma deemo badan uu leeya qofkii ku waajiba inuu iska mago kaashaa loo dhiibo lagu amino qofkii marka qofkaas waa un matter of time wakti unaa hortaagan basically hadduu maanta is ilaaliyo berita is ilaaliyo beri dambe is ilaaliyo waxaa dhacayso kor iyo hoos qofkaas qofuu ilaahay ka badbaadiyey maahe inuu godkaas ku dhaco inuu maalin maalmaha kamid is yira war lacagtaan cid xisaabsanaysa male adiga un waay waxa oge wax yar ka qaabo wax isaga bixi wax yarti ay wax kala dhasho dhasho dhasho ilaa iyo hadhowdi uu ku tarax tago wixii aayadda qur-aankana waa taqaanaa wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay subxaana watacaala habiyo bini aadanka waa daciifkaas marka markuu isdhoodhooro waa dhici kartaa inuu ilaahay muddo samey hadhow waa ku tarax tagaa su-aashaadi haddaan soo gebagabeeyo dawladahan horumara oo dhan waxay ka siman yihiin inay riili ku fiican u hufaan qofka oo lasoo magacaabo mas-uuliyaddaas loo dhiibayo khalfiyaadkiisa wuxuu yahay wuxuu hore usoo sameeyey aan marna lagu aaminaynin dana isdiidan ama dana iskhilaafsan ama wax un asiga si gaar oo ugaga faa'iidaysan karo haddii marka aan sharaxaadaadii iyo weliba sida ay soomaaliya iyo dalalka la mid ah ay uga jirta arrintaasi aan intaa ku dayno sidee ayaa in laga hadlo ama wax looga qabto looga hadlaa ama loo soo dhoweeyaa in arrintaa wax laga bedelo maya bilowgeeda waaba ku jirnaa horta aadaad u mahadsan tihiin v o a adiga si gaar ee jaamaco barnaamijka noocaanit wuxuu ka mid yahay wacyigelintuu ka mid yahay in si dood dhaba laga furo arrimaha noocan oo kaleete mujtamaca ka wada hadlaan bulshada inay ka wada hadlaysa si toos isaga wareysanayso ay dibna isugu noqonaysa bs maxaa naga qaldan muugta haddii aan rabno inaan musuq maasuq la dirarno wax kasta bilow uu leeyahay muugta intaadan musuq maasuq la dirarin horta waa ereyga inaad macnaysid waay ilaa iyo hadda xataa xukuumadda kama hayno wax maqnaa oo maxay u yaqaanaan iyaga musuq maasuq waxaa dhici karta waxay iyaga u yaqaanaan sidaan aniga u aqaana inay kala duwantahay ama sidaad adiga u taqaana ama dadka kale u yaqaanan kala duwan yihiin waa marka tahay waxaa laga rabaa official si rasmi ah horta inay magacaabaan waxay la dagaalamayaan wuxuu yahay maxaa keeno sababo sidee wa- albaabadan loo soo xiri karaa la iskaga ilaalin karaa in shaksiyaad loo dhiibo oo xilkaas hadhowda ku tarax tagi karo marka saas way doodin waa bilaabanteen umalayna waa tahay dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeenna waxa loo yaqaan danaha iskhilaafsan waxa ay yihiin iyo sida wax looga qaban karo waxaa inoogu marti ah aqoon-yahan abuukar carmaan oo horeyna u ahaa ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka ee dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowow barnaamijka waa dhowah jaamac iyo doctoorka abubakar waa salaamaya magacayga waxaa la yidhahda axmed maxamed cali dalbadan oo ku nool eh, wadanka netherland ama holland qofka sida u yaqaano doorka waxaa weydiin lahaa aqoon-yahankeena hal su-aal oo ku saabsan waxyaabahan corruptionka la yidhahdo hadda waxaa arkaysaa qof oo laba beri aad saaxiibo ahedeen ama oo wax haysanin oo dawladda iskaga biiraya maalmo kadib waxaad arkaysaa qofkiiaba waxaa laleeyahay waa u kala kacday oo ninka gurigoo gatay oo nin oo saas marka waxaan uh, weydiin lahaa tabgaarka maysan jirin ninka marka xataa oo wasiir dawle ama xataa ha noqdo wasiir ha noqdo marka xilka loo dhiibayo war maxaad haysataa niho maxaad dawladdan kusoo beeranaysaa maxaa aqoon leedahay maxaa lacag haysataa ama oo lagaa qoraya ama guri aada leedahay ama wax kaas mideeda kale markaad aragtid eh, meelaha shaqada laga doonto oo dawladda aanan ahayn oo sida for example oo kale meelaha xawaaladaho kale qofka markuu shaqada bilaaba waxaa leeyahay ada horta yaa yaa tahay qof hebelaan ah hay yaa damaynkaay qofkaas damayn ma ma arkaysa marka meel oo xawaalad oo kale ama wax oo la oo la arkay oo marmar waa iska dhacaan laakiin maalin kasta wax baa la xado qofka mishaarkiisu ku tashanaya ilaa labaatan sano toban sano ha u shaqeey Waa- intaa ku tashanaya wuxuu haystona waa ogaanaysaa waa tahay Intaas axmed weydiin lahaa.
axmed aad ayaad u mahadsan tahay tusaale ayaad u keentay su-aashaadii abukar carmaan inkastoo aysan conflict of interest ama dana iskhilaafsan toos u qusaynin haddana waa musuq maasuqii ayay lugta la gashay kusoo dhowow ha axmed horta waad mahadsan tahay su-aashaada waa su-aal muhiim ah intaanan ka jawaabin waxaan rabaa keliya dhegeystayaasha inaan u sheego aniga doctor ma ihi n, ah, oo darajadaas ma gaarin weli n, ah, marka jawaabta haddii aan ku siiyo waa runtaas saad wax u sheegtay wax u jiraan waana aragnay waana naqaanaa dad badan oo saas oo kaleeta ah waxa keenayana waxyaalaha kamid a waxa waaye waa arrintii koobaan ka hadalna adigana hadda aad aad kusii dartay oo tiri xataa damaane in dadkii la weydiiyo qofkan xilka loo dhiibayo yaa yaqaan Een, uh, waa run waxaasoo dhan waa in la isweydiiyo xukuumadda dhowr jeere waxay ka hadashay for example qofka hantida uu la imaanayo inuu uu uu sheego waayo markaan uguma horeynin by the way Een, farmaajo prime minister ahay arrintaas kowda dhacday Een, uh, markii oo la kala dirin six months laterna qof kasta waa iska tagiyo cid la xisaabtantay markaas kadib ma laha haddaan mid kale kusii darana xataa sheegidda ay sheegeen qof walbaba hantida uu leeyahay cidog ma laha oo oo xafiiska ay ay u sheegeen ay usoo qoreen ay yidhaaheen aniga intaanaan le aniga intaasoo guriyaan le intaasoo xisaabaha iyo furan intaasoo lacaga iyo ugu jirto ma laha ilaa imaantadaana ma laha laakiin warkii waxaan haynaa in la leeyahay qof wal- wal- walbo hantidaada sheego tamaam waa sheegay qof walbo aan kasoo qabanaba intooda way wada sheegteen hadhow markay baxayaan maxaad ku cabiraysaa marka tii ay sheegteen iyo tii ay la tageen inuu marka isla xisaabtan jiro waa in hantidaas kaloo ay yeesheen si un loo dabagali karo sidee Tii- tiina weli ma jirto waxaasoo dhan marka policy qawaaniin in lasoo dejiyo waa shuruucyadii weli ma degsana hay-adihii mataqaanaa qaabilsanaa la xisaabtanka ama commissionskii qaabilsanaa weli ma samaysna marka waxaasoo dhan saasay isugu xiran yihiin marka waana mahadsanta golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu inay arrintaas ka wada hadleen oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ee golaha wasiirada ay xisaabahooda soo gudbiyeen ayaa la sheegay Eh, marka haddii aad tiri lalama oga yaa la ogaan lahaa oo loo sheegi lahaa ma guddi baarlamaanka ka mid ah mise xafiis kale eh, seese lagula xisaabtami karaa hantida ay sheegteen inay run tahay oo ay leeyihiin iyo marka ay baxayaan inaysan siyaadsan oo xatooyo xoolo dadweyne aysan dhicin waa su-aasha ugu muhiimsan jaamac oo taad hadday weydiisay waay yaa la xisaabtamayaana loo gudbiyey waa la gudbiyaa lagu leeya yaa loo gudbiyey yaa wa qofka ugu sarreeyo mas-uulka ka eh inuu waxaan inti hadhowda la xisaabtamo mogta guddiga madax banaan ee corruptionka qaabilsan musuqmaasuqa qaabilsan ilaa imaantadan lama sameynin oo guddi oo ka madax banaan madaxtooyadii ka madax banaan baarlamaankii ka madax banaan and all of that lama sameyn Eh, hanti- taasaana ugu muhiimsan marka hanti qaran hanti dhowrka qaranka miyuu ka madax bannaan yahay kaas mise waa isla mid wel hanti dhowrka qaranka party ka noqon karaa independent uu ka noqon karaa siduu doono noqon karaa yani waxaan ka wadaa ama kamid uu noqon karaa ama mid ka baxsan oo ka gaar uu noqon karaa laakiin guddigii constitutionalka ahaa n eh, oo la rabay in oo mataqaana la ansixiyo ilaa imaantadan yani fare laguma hayo afka waa laga yaraaha musuq maasuq hadii uu uu jiro aniga isoo kool gare anaa la diil garaynaayo qofka telefoonkiisa kuma siinayo saad ula xiriirta mataqaanin marka wixii oo dhan marka waa calaa haamish alakhbaar waxaan dhihi jira waa waa- waa xun iska socdo waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaana inoogu marti ah abuukar carmaan oo horeyna u ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka aan u gacan haadiya dhegeystaha labaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowow barnaamijka magacayga waa musta bashiir xaaji gobdoon degan switzerland magaalada zurich waan salaamayaa v o a jaamac iyo martidaada abukar carmaan su-aasha aan qabo waxay tahay waxay tahay nidaamka nidaamka federaalka ah ee iminka u yaala soomaaliya oo aysan ku dhaqmin maamulada dalka ka jira iyo baarlamaanka soomaaliya oo nidaamkaas u qoran ma la dhihi kara waa dane iskhilaafsan oo ay la shaqey la-dahay dowladda federaalka soomaaliya su-aasha labaad haddaan raacsado waxaa jira shakhsiyaad aan ku jirin dowladda federaalka laakiin daaha gadaashooda taagan oo inta badanna talada ay ka go'do noocaasna ma la dhihi karaa adoo mahadsan aad ayaad u mahadsan tahay mustaf waa laba su-aalood oo muhiimaan u gartay abuukar carmaan kusoo dhowow ha mustafa waa mahadsan yahay n su-aalo waa aada muhiima waaye n midda hore midaan oo ah n federaalka iyo danta guud oo danta qaranka ma mid iskhilaafsanaa oo jawaabtu waa sahal ha waa waa waa midaan ka qaylinaynay n anigaan kula hadlayo dhowr jeer ka hadlay n n ah, waxna ka qoray Eh, really waaba wa- waxyaalaha oo eh, na carqaladaynayo in qarankan dib ugu soo dhismo waxyaalahana ka mida mogta niman wada siman oo kulligood madaxweyneyaal la wada yiraaho maalinna la isugu keeno oo meel isugu yimaado oo wada hadlo madal ugu yeer eh, wada tashi ugu yeer architecture ugu yeer waxaa doonta yani magaceedu doona loo bixiyo meel oo la isugu yimaado wada hadlo markaas ay wada hadlaayaan madaxweyne ma wacino midkoodna ma waci karo kulligood isuma keeni karo marka amarka meel koro meel koro badanaa ka yimaadaa markay saas oo kale loo soo wada amro waa isku yimaadaan inta kalena qof walbaba iyo iyo dantiisa gaarka e waay n diilkuu rabuu sameeyaa heshiiskuu rabuu adduunka la galaa cidduu rabuu keenaa ciddii hubaysan ciddaan hubaysnaynba Eh, marka waa runta waa isdiidanta taas waa mid midda kaleetana qodobkan oo oo four point five iyo sidiisaba iyo fakerka ah annagoo reer hebel ah ee nalama siinin wasaarado na deeqda ama nagu filan Eh, taas itself waaba conflict of interest kii marka uu aad aragto cid oo dhehayso annaga eh, financeki aan xaq u leenahay masalan aniga ulama jeedo hal qodo Eh, waxaan ka wadaa in general misaal ahaan waa misaalka ugu fiican oo ugu sahlan oo dadka o dhan ay wada yaqaanaan lacagtii anaa in haynayo o kale markay sheekada noqoto annaga ma cid kalama hayn karto waa dani iskhilaafsan qof doonaya inuu lacagtii un haayo kaashki haayo waad ujeedaa yani qasdiga wuxuu yahay iyo meesha hadhow lala aadi doono waad ogta wasiirka shaksi ahaan ku tartamaya howlahaas inuu ka qayb galo uu yiraa aniga wasaaradaan maraya taasaan rabaa taasaan isha ku haya itself waa dani isdiidan marka loo fikiraayo in wasaarad hebel la geeyo reer hebel la geeyo itself waa dani isdiidan ama iskhilaafsan Een, maxaan ugala jeedaa qofka markuu tago muxuu sameynaya reerkiisa kow oo kanaasnuujinaya yani saan wada ognahay Een, waa ninka saas sameeyan waa nin dadaalay oo hawshiisa kasoo baxay oo karti leh oo maasha allah eh waay yani fikirkaas khalifsan waa waxa meeshaan la dhigay waay oo la rabo in laga yani laga hor yimaado oo si toosana loogaga wada hadlo Een, abuukar armaan mustaf waxa uu su-aalihiisa ku daray eh, nin aan wasiir ahayn dowladdana aan xil u haynin haddana go'aamada gaarayo marka arrintaas eh, aragtidaada intee in leeg ayay soomaaliya ka jirtaa hadday jirtana conflict of interestiga ma ka mid tahay haye maya n macnaha haddii uusan isaga dan gaara qofkaasi fulisanaynin uu yahay qof ka baxsan oo ama madaxweynihii uu saaxiib la yahay ama ra-iisul wasaarihii uu saaxiib la yahay ama wasiirkii uu dadka dadka kale uu gaga dhowyahy oo advice uu siiyaa dhib ma laha taas lama dhigi karo waa conflict of interest laakiin kasoo qabo qofkaas maslaxa oo special interest wixii la dhihi jiray oo kale uu fuliyaa dan gaar uu wadaa dhangaartaasuu mataqaanaa fuliyaa ama dad kala rimooraa ku xiriiro xamuulu wadaa yani dad kale u yahay mukhalas u yahay qofkaas oo kale waa waa dhibaato keena mogta hadda hal example aan haynaba mogta aniga maadaamaan publicly ugaga hadlay midaan waa isaga darsanaya insha allahu tacaala dhaliilkan dhaliilayin prime ministerka la magacaabo waxyaalahan oo kalea kamid ah exactly waa the same example haddii uu qofka mar horeba maslaxa gaar ah uu hogaan u ahaa oo maslaxadii gaarka aana weli dan ka leedahay wadankii qofkaas xil uma dhiiban karti haddaa u dhiibatayna waa un matter of time yani waxaa weli waxaanu dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoogu marta yahay aqoon-yahan abuukar armaan horeyna uu ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka aan u baaqo dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya ee halka aad joogto kusoo dhowow barnaamijka jaamac waa mahadsan tahay magacayga waxaa la dhahaa cali yacquub jaamac waxaan joogaa magaalada muqdisho horta marka ugu horeysa waa u mahad celinaya abuukar carmaan ergey gaarka ahaan jira oo maraykanka fadhiya wuuna ku mahadsan yahay runtii sidii uu u sharaxay conflict of interest lakin waxaan ku darsan lahaa markii la fiiriyo wadamada adduunka iyo soomaaliya conflict of interest itself way kala duwan tahay micnaha waxaa waaya dawlad iyo dawlad markay dana kala leeyihiin way iska hor yimaadaan ama wasaarad markay wasaaradda kale iska hor yimaado midba mideeday ka danaysataa lakin soomaaliya way kasii hooseysaayoo ayadu waa arrin kasii hooseysa oo waxaa waaye shaksi shaksi ka hor imaanhaya bay u badan tahay ama qabiil qabiil ka hor imaanhaya marka abuukar runtii waxaan weydiin lahaa arrin soo noqnoqto arrimaha soo noqnoqto oo ah conflict of interest oo ah madaxweyneyaashii kala horreeyey oo ilaa cabdullaahi soo socday oo hal wado uun ku socda oo ah markii madaxweynaha la magacaabo in looga yeero yurub asaga iyo madaxweyneyaasha kaloo soomaaliya gobolla loo sameeyey oo markaas la dhaho waxaa la siiyey intaasoo milyan oo dollar baa la siiyey ciidan baan u dhisaynaa waxbaan u hagaajinaynaa oo haddana madaxweyne intuu meeshaas ku baaba-o haddana ku kale intii la keeno intii oo kale leeyahay waxa uu daliila hadda madaxweynaha farmaajo waxay u socdaan ingiriiska u socdaan madaxweynihii ka horreeyay asna ingiriiska uu tegey shariif sheekh axmed baa tegey cabdullahi sufati waxaan umalayn runtii haddaan aan aan aan dhowrsado in qaarna ay aadeen brussels qaarna ay aadeen ingiriiska waa tahay cali waa mahadsan tahay su-aashaasi way caddahay tusaalooyin fiicanna waad soo muujisay aan u daynaa abuukar ermaan inuu arrintaa wax ka yidhaahdo waya cali waa mahadsan tahay walaalow xaqiiqada jirta waxa waaye sidaan aan horjeer u taataabtayba hadda intaan hadlaynay iyo horena uu kaga hadlay danaheena qaran dhinaca siyaasadda khaasatan ha ku hoos qarsanaadaan dana badan oo oo dhaqaaleed iyo iyo tukalebo waxaa badankeed laga maamulo waa waa waa dalal shisheeyaa maamulo waa run oo aan hore ugaga hadli jirnay laba dhowr dhowr iyo toban sano hadda aan kasoo hadlaynay toban sano iyo toban iyo kow sano waxay ahaydba haddana runtii yani dadka kusoo wada baraarugeen oo soomaali maanta inteeda badan waa fahamsan tahay awaamirtan ama amaradan in dawlada shisheeye ay ka wada imaado soomaaliya ay shaqayn lahayn mihaal yar haddaan ku siiyo waataan hadda lahaa madal iyo waxaa la isugu yeeraaba iyagoo ordaada wada gaardinayo sawirka soo wada soo wada galay markaad aragtay siyaasiyiin siyaasiyiinta soomaaliyeed oo casriga ah waa mar amar banaanka laga soo siiyey maahan dhexdooda maray wada yimaadeen because each one dangooniyu wataa saan ku eego yani marka tan eh banaanka in lala xiriiro dawladaha shisheeye ama lala yeesho cilaaqo waa wax aada iyo aada u fiican oo wadan kastana uu rajaynayo laakiin cilaaqada aada rabta tee waay waayo su-aasha marka haddii ay tahay cilaaqa mid madaxa lagaagaga istaagan yahay oo aadan adiga dantaadan uhadli karin shacabkaaga o aadan uhadli karin oo qofkaas madaxa kaagaga taagan oo mar sunuuda kugu soo tuuro oo go-aanka gaarayo dan cilaaqadaas mid fiican maaha mid maslaxa danta ugu wadanka fulinaysa maaha maslaxada dan maslaxada wadanka ama danta wada wadanka fulinaysa ma aha tan shacabka mid fulinaysana ma aha taasoo kale waay marka taan ka digayna anaga waa mahadsan tahay relationship ha la yeesho laakiin mid loo siman yahay go-aankii ama mid ay soomaali ka go-do go-aankii kuwa kalena nagu taageeraan ha noqoto wakhtiga oo nagu yar dartii waxaan rabnaa dhegeyste kale inaan fursadda siiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillaah anaa umahadsantaa jaamac waa ku salaamaya dhammaan v o ed waan salaamaya abuukar hormaan waan salaamaya aqoonyahanka waa axmed cali nuur kasoo hadlaya degmada abgooy ee gobolka shabeellada hoose soomaaliya waxaan ra'yi ahaan marka hore waxaan soo jeedinayaa aragtideeda aan qabo waxay tahay in maanta aan joogno meel ka fiican meeshii aan kasoo bilownay labaatankii sane ee ugu dambeysay ee burburka tan iyo dowladii kacaanka markii ay dhacday rajadana aad bay u fiican tahay marka laga hadlayo dowlad wanaaga iyo meesha aan joogno maamul goboleedyada marka waxaan rabaa inagoo wadajir ah su-aasha aan qabo waxay tahay inagoo wadajir ah sidee lagu heli karaa iyadoo maamul goboleedyadii ay ka dambeeyaan madaxda dowladda federaalka in beesha caalamka aan xiriir toos ah la yeelano ku aragtidiina siyaasadeed mid dhaqaaleed mid military mid maalwadagashi ah inaan ku gudbino oo ugu soo horeeya shirkan hadda britain ka dhacayo sidee kalsooni dowladda u gasho kartaa ama ugu abuuri kartaa maamul goboleedyada oo gadaasheeda fadhiyaan oo ay ka amar qaadanayaan ama ay ku talo yihiin inay u gudbiyaan aragtidooda mideysan beesha caalamka si ay wax u wada qabsanaan calaaqaad ama relationship fiicanna ay u yeeshaan waa mahadsan waa mahadsan tahay waxaad moodaa soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo meesha godan bay isugu tagaan danihii iskhilaafsanaa in maamul goboleedyadii ay ku soo aruurtay baad u malaynaysaa abukar armaan ha axmed waa mahadsan yahay su-aal aada u fiican waaye walaalow horta rajada aad ka hadashay waa midaan dhammaanteen ka wada simannahay waaye ilaahayna hanoo karso in yani fursad noocaas oo kale ilaahay hana siiyo laakiin sida aan qur-aankeena iyo diinteenaba ka ka baranay waxa waaye qofka haddii uusan tiisa wax ka bedelin tiisa marka lagu leeyahayna waa niyadda inaysan tahay waa qofkii qaabku wax uu sameynaya inuu wax ka bedelo intaas haddii aan la helin then waxay noqonaysa waa riyo un waaye yani hadda mathalan qaabka oo hadda ay wax u samaysan yihiin maamul goboleedyadan oo oo sidii madaxweyne gaare dowlad gaare isaga dhaqmaayo oo kaleeto mathalan oo afkana kale hal dowladaan wada nahay oo federaal aan wada nahay oo kaas oo hadhowna banaadirna lagu soo dari doono iyadana mar dhow soo socoto waxaan haddii aad ku haysato systemkaas in rajada aad aad aad aad ka dhawaajisay lagu gaari karo taas aniga ma kula qabo waxaan u haystaa systemkan inuuba yahabo waxa hortaaganbo gaaritaanka rajadii aad ka hadashay marka ilaahay noo karso inaan dhammaanteen anagoo wada jirno oo inaan tagno london oo wixii aan soo dhacsano londonna waaba sheeko kale iyadana barnaamij kale ubaahan tahay aad ayaad barnaamij umahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaana jeclahay inaad kusoo ganaanado jawaabta su-aasha ah waxaa dana iskhilaafsan musuq maasuq iyo arrimo aad dowladnimada oo la degaya ayay soomaalidu mar walba ka hadashaa iyo sidii lagu xalin lahaa laakiin su-aasha la isweydiin karaa ayaa waxay tahay ma bulsho nadiif ah ayaa dhasha hoggaan wanaagsan mise hoggaan wanaagsan ayaa bulshada nadiifiyo sidee ayay ku suurtagal tahay in musuq maasuq iyo danaha iskhilaafsan laga baxo ama lagu xadado haddii ay bulshadii ogashahay musuq maasuqii ayada ayna boorinayso
horta jazaaka allahu khayran waxa waaye macnaha jawaabta waan maqlaa labada dhinacba iyadoo laleeyahay hogaanka fiicanaa shacabkiina samayn kara ama shacabka fiicanaa hogaanka fiican heli kara waa run labadaba way jirtaa laakiin aniga waxaan qabaa mid u dhexaysa labadoodaba macnaha either or ma aha hal dhinac jawaabta xigtaa ma aha marna dhinacaanay udhici kartaa marna dhinaca kale udhici kartaa annaga tan maanta na haysata waxa waaye hogaankeenia xun yaan been isku sheegin waa lawada oge in general marka laga reebo shaksiya labii waa dhici kartaa laakiin intooda si guud ahaan markaan uga hadlo waa hogaan xun hogaanna markaan ka hadlayo kuwa siyaasada keliya kama hadla kuwa siyaasada cilado badan ay leeyihiin waa wada ognahay iyagaana dhibka badankiisa sababay ganacsatadii a ku jirto culimaa diintii a ku jirto you know waxaasoo dhanaan marka aniga isku wada jamcinaya on leeyahay hogaankii ah xun xaqa iyo xaqdarada toos wax ugaga hadlo waa yaryihiin yani hadday ka hadlaanna in the past inay ugaga hadlaano macnaha mar inay ka hadlaan waa dhici kartaa hadhow markaad ku qabsato ay ku yiraa maalin hebel aan ka hadlay laakiin si joogto ah lama joogteeyo marka taas waa mid cad oo oo oo jirta waaye oo oo loo baahan yahay in la saxo midda kale oo loo baahan yahay walaalo waxa waaye jaamaco middan aad hadda bilowday in lasii fihiyo anaa mashhuur barnaamijyay kale inay jiraan laakiin in la balaariyo la helo dad badan oo afkaar kala duwan oo arrimahan qusayso ama ha noqoto musuq maasuqo si guud ama si gaar ah mataqaanaa danaha iskhilaafsan ha noqoto mugta in la helo in sidoo kale la helo dad aniga waxaan rajaynayay for example inay kasoo baxaan bulshada rayidka oo kaleeto for example dad oo really u taagan arrinka noocan oo kale oo hadhow dawladda la xisaabtan la xisaabtanto nasiib darro organizationska civil society-ga loo yaqiinay iyagaaba macnaha conflict of interestkaas ama danahaas isdiidan part and parcelka maxaan ugala jeeda ayaga fundingkooda boqol kiiba sagaashan ama ka badanba boqol kiiba boqol dheh waxay ka imaadaa dawlada ajani bay ka imaadaa marna marka qofkii kama hor imaanayo maslaxadiis qofkii biilkiisa bixinayay inuu ka hortago yidhaaho maya waad ku qaldantihiin dhinacan waa tahay abuukar calmaan waktiga daraadiis aad baan uga xumahay halkaas ayaanu ku daynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii wicitaanka ee dhegeystaha toddobaadka waxaa inoogu marti ahaa abuukar calmaan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa abuukar adaa mudan walaalkayo thank you very much tan iyo kulantadeena dambena waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buulle jaamac aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a jaamac weli stuudio la fadhiya jaamac maxaa noo xig idaacaddii weli fare kama qodnee dhinacaas iyo bakool baanu eegeynaa dhegeystayaal wararka ka imaanaya magaalada waajid ee gobolka bakool ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay xalay isku dayeen inay weeraraan saldhigyada ciidamada dowladda ee magaaladaasi mas-uuliyiinta amniga ayaa iyaguna beeniyey weerar warar sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay soo galeen magaalada wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa arrintan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid cadow cabdiraxmaan jugle marka hore waad mahadsan tahay sideedaba degmada waajid amnigeedu waa saxan yahay ciidamadeeda horta waxaa jooga magaalada ciidamada booliska gaarka ah koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka dowladda dhex ayaa ku sugan degmada waajid ayaa howla ka haya marka ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta laba iyo toban kilomitr bay aadeen meel la yidhahdo faamadaamay ayay aadeen marka nimanka shabaabka meesha ku kulmeen wax yaray meesha ku dagaalameena kabacdina nimanka shabaabka way sii jabeen ciidankeygana isaga nabadqabuu soo laabtay ma garata dagaalka ma wuxuu ka dhacay gudaha degmada waajid mise duleedka degmada waajid ayuu ka dhacay laba iyo toban kilomitr bay u jirtaa degmada waajid meesha la yidhahdo faamadaam ayaa la yidhahdaa degmada waajid ma aysan ahayn marka gudaha degmada waajid amnigeeda waa saxanyay annagaa annagaa taagan oo hawsha ka wadna marka degmada waajid okay waaye laba iyo toban kilomitr bay u jirta magaalada warar ayaa sheegaya guddoomiye in dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada waajid islamarkaana qaybo kamid a xitaa shabaab ay qabsadeen degmada waajid wararka iyaga waa warar saniya be raad mintidna uusan lahayn waana soo gaaray idaacado warkaas sheegay waan maqlay waa la iida guddiya muqdisho layga soo sheegay warkaasi war jira ma aha magaalada waajid annagaa gacanta ku hayna maamulka degmada gacanta ku haya ciidamadii baa joogta marka cid kasta waa weydiin kartaa shabaab magaalada waajid ma uusan qabsan waxuu qabsan karana maba lahaa hadda waktiga aan taaganahay marka meesha dagaalka uu ka dhacayna waa sida aan kugu sheegay xili shabaab uu meel qabsada ma joogna hadda waa laga soo gudbay kii iyaada ahayd waa gartay marka xaaladda degmada haatan bal sharaxaad naga sii degmada waajid waa degma amnigeedu aada u fiican yahay populationkeedu waa nabad qabaa marka maadaama abaare ay jireen dad badan oo reer baadiya afartan iyo shan kilomitr oo isku weera dadkii ay kusoo yaaceen baa jooga hay-ado samafal baa yimid oo raashiin iyo wax kaasha lacaga siinaya marka amnigeedu waa okay wax dhibaataa ka jira ma laha guddoomiye inta badan deegaanada hoos yimaada degmada waajid gaar ahaan waxaan ogsoonahay inay jiraan deegaano xoog ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab xilliyada qaarna weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa ayay kusoo qaadaan gudaha degmada waajid ee gobolka bakool marka ciidamada maamulka degmada miyaysan awoodin meelaha fariisimaha u ah kooxda al-shabaab inay weeraraan waa rubta ciidanka waajid jooga ciidanka waajid jooga waa kuwa booliska gaarka koonfur galbeed iyo ciidanka dowladda dhexe oo federaalka jooga marka dhowr kilomitr afartan iyo shan kilomitr oo isku weera laga xukumaa degmada waajid waa runta oo sida ceelboon iyo buurduxunle oo kale way joogaan shabaabka way joogaan buurduxunle iyadoo awood sidaas le aysan ay joogin laakiin ceelboon ay ku badan yihiin marka way awoodaan way awoodaan in howlahaas ay galaan hase ahaatee xilli waxaa lagu jiray hadda ayaamahan doorashadii iyo howlahaas lagu dhex jiray hadda de madaxweynaha adda waa og tahay wuxuu iclaamiyey howlgallo ballaaran annagana howlgalladaasaan ku xiran nahay dhammaan deegaanadao dhan howlgalladaasa ka bilaabmaya waa u digaan wayna samayn karaan xiliyadan oo kale roobabka marka la galo weerarada shabaabka way sii ziyaadaan oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay ku qaadaan magaalooyinka marka intay la eg tahay cabsida aad ka qabtaan in weeraro joogto ay kusoo qaadaan gudaha degmada waajid ee gobolka bakool sida dhabta annaga cabsi kama qabno dhinaca shabaabka xaggiisa ilaa umaan ka baqaynaa mooye cod kale oan ka baqaynaa ma laha shabaab waa runtaa oo ku dhufo ka dhaqaaq howlgaladooda waa sidaa keliya hase ahaatee hadda cabsi oo naga taagan oo shabaab baa magaalada ka qabsanaya iyo wax taas hadda naguma jirto marka dhinaca shabaabku waa sidaa wax hadda aan ku fekerayna maaha midda iyada kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bakool caddow cabdiraxmaan jugle oo u warramayey wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh dhegaystayaal halka aad waraysiga kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal waa su-aale gabyaaga xilkaska ah iyo inteena kale maxaan ku kala duwannahay wax badan weeye jawaabtu habeenbarkii inteena kale markaynu hurdaqar ku jiro gabyaaga xilkaska ahi weli ma gamcin inteena kale innaga oo nasan waa berigii markaynu soo toosno isagu waa daalan yahay wuxuu ka soo kacay gogol aanu si wacan ugu ladin iyo hurdaha faryo ah oo aan israacsanayn inteena kale markaynu sheekooyinka minqaxa iyo maada meelana isu tabinayno isaguna wuu ina dhex fadhiyaa isla markaasna wuu inaga maqan yahay oogadiisa ayaynu aragnaaye maankiisu dhowr kun oo mayl oo kuwa elayska ah ayuu inaga jiraayo inalama joogo wuxuu maaminayaa berri aada u fog waxaa laga mudan doono iyo guud ahaan siduu aadanuhu ku dambayn doono dadka kale danahooda iyo kuwa bulshadooda maalinweynta intay ku noogaan ayay fiidadkii dhinaca dhulka dhigaan gabyaaga xilkaska ahise marka horeba danihiisu ma dhibaan maan iyo maskaxba wuxuu ku howlan yahay kuwa bulshadiisa iyagana dharaartii oo qora kama hamiyee habeen iyo maalinba hortiisa dhow ayay uga muuqdaan goor noolba wuxuu la gubanayaa saxariirta agagaarkiisa lagaga nool yahay iyo sida aan loo dareensanayn waxaase uga sii daran inaan laga koobin waxna aan lagu qaadan talooyinka haddii laga maqli lahaa dacdarro oo idil lagaga raysan lahaa gabyaaga xilkaska ahi gelin dambe iyo laamaha dhirta mooye ee goorta ay wax waliba xasilaan ayuu gogasha hammi kala soo kacaa isaga oo la moodo in keligiis xilka saaran yahay ayuu isa soo hordhigaa hoogga iyo ba'a ay bulshadiisu la ildaran tahay markaas buu rogrogaa tabihii uu dareenkeeda ku dhaqaajin lahaa ee nolosha wacan dhabbayaasha lagu gaari karo uu cagta ugu saari lahaa maanseyahanadii haddaba habeenbarkii inta jiifka qaban waayey sal muggii isaga fadhiistay waxaa ka mid ahaa gabyaa dacar ibraahim la odhan jirayoo reer berbere ahaa wuxuu allaha u naxariistay inooga tegay tix qurux badan oo uu soomaalida ku guubaabinayay meelaha laga hayana uu ku tusaayey waa gabaygii uu ku soo bandhigi jiray sheekada mala awaalka ah ee dhex martay isaga qudhiisa iyo dhulka soomaalida oo uu qof kale ka dhigayo saq dhexe mar ay tahay ayuu ku soo toosay dhulka oo ooyaya markaas buu la ooye markaas bay dood kulul isu hor fadhiisteen dabadeedna wuxuu codsanayaa inta la isu dhagaysto in loo garnaqo marka hore dacar baa wuxuu ka eed sheeganayaa in dhulku yahay oo mana qallalan oo geed qodaxeed iyo dumdumooyin mooye aanu dheef kala lahayn wuxuu kaloo ka eed sheeganayaa qalabka aabbayaashii hore ay ka dhaxleen inuu yahay uun amley waran iyo faras keliya halka ummadaha kale ay waalidkood uga hareen taangiyo iyo hawada dayuurado lalaaya oo aan beer reebayn dooda qaybteedan hore ayuu ku soo gebagabaynayaa qof isaga iyo carruurtiisu ay gaajo la ildaran yihiin in aanu dhul daafici karin waxna ugu fillayn wuxuu yidhi dhulkoo xalayka ooyaya baan kacay allaylkii iyo waxaan idhi maxaad aragtay waan uur xanuunsadayee wuxuu yidhi dar igu uuman baan la irkigayaa afka naga xumaadiyo markaanu isku eedownay midba eydintuu mariyey iyo erayaduu baanay idinna eega kaayaga il helay waan akhriyayaa ebu waxaan idhi agoon baanu nahay duulitaal darane dadka kale alaabtii bedelay odayadoodii anna eebadiiyo tooridii way agtaal weli amley iyo bud lama gaari karo hadda oogada ee aniga iyo faraskaad ogayd aamikaar lagadiye ili aragtay bahalkaa dishay aladka keeneen ninuu ubadki gaajoonayaa aadsan kari waaye adiguna dhir wada ooda iyo oomanaa tahaye maxaan kugu ilaashaa faqiir waa allow sahale dhulka ayaa dabadeed hadalkii qaatay isaga oo dacwigii dacar kaga jawaabaya dacdarrada soomaalida haysata inaanu isagu eed ku lahayn iyagu ayuu eedoon yihiin markaas buu ku eedaynayaa weligood inaanay u hawshoon sidii isaga dheefta ku maqan ay ugala soo bixi lahaayeen taana wuxuu markhaati uga dhiganayaa marka roob da-o biyaha dushiisa qulqulaaya ee aanay ceshanayn maalmo kadibna iyaga iyo xoolahoodaba uu haraad ku laynayo agagaarka togagii ay biyahaasi jeexeen wuxuu kaloo ku daraabayaa dadyawa kale halka ay khayraadka dalalkooda ku iimaan qabaan in soomaalidu ay isaga ka cararayso oo badaha shishadooda ay indhahoodu ku maqan yihiin midda kale maxay ii soo jeestaan hadday iyagu isu muuqdaan geesiyaal isu yihiinoo midba midka kale uu col la yahay maxay ii soo jeestaan hadday shisheeyaha u jilcsan yihiin oo markuu amar siiyaba ay jawaabtoodu hawraarsan tahay markaas buu dhulkii yidhi imaad aamusiinine haddaad i ashtakeynayso wuxuu yidhi intaydana balmaqal waan adimayaaye laba ari ah awr lala tagaad ku arbacuuntaane ul haddaad u jabisaan dartay maan ilaaween haddii aad biyaha oodataan ilaha yaacaaya idinkiiyo adduunka dhaqdaan waan anficilaaye omaskuma lumeen xoolahaad ururinayseen dadka kaleba way aaminaa wayga orodaane haddaydaan i iimaansanayn waan engegayay marka umalku gudihiinna yahay waad abdirirtaane cidaa kaleba kama aadsataan abadan xaawaade ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku aragtaay dhulka ayaa ugu dambaysta wuxuu dacar ku baraarujinayaa khilaafka dhexdooda ku gaamuray inuu uga yimid shaydaan oo ummadaha kale oo idili ay albaabada ka soo xirteen iyaguse ay weli taladiisa u hoggaansan yihiin markaas buu isaga iyo soomaali oo idilba kale doorransiinayaa laba mid inay soo galaan inuu qallayl iyo qiiq weligiiba iska ahaado iyo inay hawshiisa u kacaanoo wax ka qabadkiisa u tafaxaytaan wuxuu jawaabtiisii kusoo gunaanaday arrin xumada shaydaanku waa kugu asiibaaye sidaa lama ammaanayn haddaan eegay diimaha ee idinkiiyo ibliiskii dharaar uurka ka coloobay eedaadka kii xaawo iyo aadan soo mariyey dadkii kale albaabada ka xidhay idinka mooyaane waa kaa ardaayada ka helay odayadiinnii wuxuu qaarba meel ugu arjumay uu ambinayaaye itifaaq xumaantaasuna waa aramidiisii kolka inaan abaaroobo oon olola oon qiiqo iyo inaad itaalkiinna hawl lay abaabulayo intaan idin yar eegayo way idiin asburayaaye dabadeedna ooga iyo guban rumayso ama ha rumaysane gabaygan waxaa la tiriyey lixdan gu iyo dheeraad ka hor welina sidaan qabo ummaddii loola jeeday wax sidaasihi iskama bedelin yeelkeeda waa gabay wanaagsan gabay kasta oo wanaagsanna waxaa laga helaa meelis ama meelisyo halqabsi noqda oo dadku uu mahmaah ka dhigto dacar ibraahim taxdiisu kuwaa kama duwana waxaana ku jira meelis murti badan oo dhaga wax maqlayaa hadday jiraan soomaalida maanta joogta ay tahay inay ku hakato waxna ku qaadato waa meeliska ah ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku arag tahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaan ku dhaafno haatanna dhinacii heesaha aan jalleecno codka fanaanada allahu naxariista xaliimo qaliif magool iyo heesta halkudhageedu yahay halgaad
allah u naxariista codka halaasiga xalibo khaliif magool iyo heesta halgaad waxay u dambaysay idaacaddeenna fiidnimo tan iyo inta aan hawada ku kulmayno idaacadda aroornimo dhegaystayaal waa anaga oo jaamac buulo jaamaca sheekh ibraahim aadan iyo maxamed cabdi sandheere oo idinle ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.